bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayla dhugun sidayaala ka dhowaada qodobada warkeen hamiinama idaacadda warsan siin hayta doorashada xubno manka hoose oo weli ku dareerta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya maalinta macalimiinta adduunka oo geedka lagu xusi magaalada muqdisho guddiga doorashooyinka oo shaaciyeen tirada xildhibaanada la dooradee walgorodka galmudug iyo saraakiil maraykan oo kulanku weeldhadeen arrintii duqeynta hayti ee dowladda maraykanka ku jeysatay magaalada gaalkacyo jubbaland oo ballanqaadiyeen samayti arday dhadhaab haquunagate madaxweynaha soomaaliya oo taasiyeyey dhimashadii ka kooytay xildhibaan daahira tuma ilaa masano jar oo oon dartiisan ka dhammaday gobolka togdheer akhbaaraadka banaanka dhugun sidaalooy baa ku mid ahaa madaxweynaha turkiga ordogan oo andegineeda iyo weliba angel merkel oo mar afaraad badahaytantii an tartantay xilka madaxtinimo ee dalka jarmarka
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiin fayla dhugun sidayaallah mar kale hamiinama snig ow talaadana garaayta taarikhdan iyo ka eedan dad labaatii kowda bila tumi koowaad sanadka laamada kun tumilata ka dhowaada warkii oo intaas ku faahfaahsan doorashada xubno manka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ee matalow deegaanada koonfur galbeed ee weli ku dareeta magaalada baydhaba waybagee kocod aqbaliyada laka dooraday rofeor cabdiraxmaan xaaji aadan ibi oo ah kujeeda beella tagaaleyna gemberka brofesoor kuwayba kala tartamay saddex musharac ku kumida meelo doorashada maaxaadirna meelo jaamac tagalna uusa ku tanaasulay tartankii uusan ka jariman gemberka manka hoose ee baarlamaanka waa kuwa jaamac tagal oo hajeedii tanaasulaadiisa tartan waa tartan waxaan isleeyahay muddo ayaa lasoo jiitamay ragga qaar dhowr bilood kuwa maalmo ninbo meel bay u joogta laakiin waxaan gartay walaalkay brofeor cabdiraxmaan xaaji aadan ibi da-duna waa maog tahay waalidnimay ay gashaa ama lugta ku jeedaa jaamac laakiin waxaan goostay inaan ka farxiyo oday siyaasi ah waayo arag ah khabiir ah intii wadatay ee dhowr ku wadatay walaalahay qaraabada waxaan leeyahay idiin daayay intii kale taageerayaasheeda aheede maanta aan isleehay hadda si bal sanduuqa hala fiiriyo la dhihi lahaa waxa hadda meesha aan u taagana wax ka duwana soo bixi laha laakiin haddana geesnimo u baahan tahay ani waxaan rabaa geesnimadii inaan walaalkay cabdiraxmaan xaaji aadan ibi marna adeerkay aan da-da markii la eego aan bal aan siiyo sbaceka aniga oo ilaalinaayo wadajirka iyo midnimada ummadda guud ahaan gaar ahaanna midda reer tagaaleen laakiin haddana waxaa la yeediyey waxba waxbaa ka horeeya fulinimo ima qaadin ama lagaa badiyaa uma tanaasulin laakiin haddana waxaan garwaadsaday walaalkay cabdiraxmaan xaaji aadan soo dhawow brofeor ibi brofeor cabdiraxmaan xaaji ibi wayba uus helay dhammaan codadkii ergadiya xaadirtii madali doorashada hureed wayba uusaas ka nagaday mudanaga afarta sane ahaa dareertan mateli doona beesha tagaaleen gaasar manka hoose baarlamaanka federaalk soomaaliya brofeor cabdiraxmaan ibi wayba uus horaan nagaday wasiir iyo xildhibaan dowladii shal duwanayti ahaa marti dalka maalinta macalimiinta adduunka iyo geekala ku xusay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya faahfaahinta warkan maxamed xuseen kunciya muqdishaanin ku dare waxaa maanta qeybo ka mid ah dalka laga xusay maalinta macalimiinta soomaaliyeed ee loo aasteeyey ko iyo labaatanka noofembar wixii ka dambeeyey dowladdii dhexe ee soomaaliya ayaa waxaa lumay xuquuqdii macalimiinta soomaaliyeed ee ku lahaayeen dowladda waxaa xusid mudan in macalimiintu ay ku soo shaqeeyeen duruufo adag iyagoo dhabarka u dhigtay sidii shacweynaha soomaaliyeed ugu xaqibtiri lahaayeen aqoonta ay leeyihiin waa kan brofeor cabdikariin oo ah maamulaha dugsiga sare almasal madiina ku dhowaad afartan iyo afar sano ah macalin kaasoo igaaga warbixinaya maalinta qiimaha badan ee loo aasteeyey maalinta macalimiinta soomaaliyeed ee koo iyo labaatanka nofembar sidoo kalena hambalyo u diray dhammaan macalimiinta soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan
maanta waa maalin aada u weyn waa maalintii macalinka macalinkuna waa aabihii wax soo saarka aabihii wax walba ugu horeeyey ee sameeya soo saara ma- ee, tababar u fura marka macalinku waxa la- maanta maanta oo kale maaha waxa lagu- maanta in- ama toonta ama nusac lagu soo koobi karo Een, waxaan ugu baaqi lahaa macalinku waa soo saarihii madaxdii beritoole in meel kasta uu joogo macalinka la tixgeliyo Een, awoodda macalinkana waxaan leenahay in hawshaadii aada wadi jirtay weligaaba waad u dadaali jirtay ummadda waad soo saari jirtay inaad hawshii aad sidii aad usoo saari jirtay waa- aad usoo saartid ubadkaagii waa oo ah oo madaxda berri ah ayaan koo dadaanaya dhanka kale waxaan wareysi la yeeshay abwaan ismaaciil muumin guure oo isagana sharxaya maalinta qiimaha badan ee ko iyo labaatanka nofembar dibna u xusay gabayadii horey loogu qaaday macalimiinta maanta waa maalinta macalinka soomaaliyeed Een, maalinta waa kii cabdishii dhaqan wuxuu yidhi maalintasan maanta haddaan maadha ka caddeeyo waa munaasabad weyn oo dunida laga majeertaayo maamuusku waa macalinimo marag furkeedii iyo maqrib iyo baraa laga xusaa meel la joogo yacni macalinimadu waa shay weyn macalimiintu waxaan dhihi karnaa waa een, ururka keliya ee markii dowladdii dhexe dhacday u dulqaatay burburkii ee isku xiray tacliintii hore iyo tacliinta dambe ubadka soomaaliyeed ee maanta waxbartayna soo saaray maanta markii dowladdu dhacday een, wax walba way baaba'een ciidankii fanaaniintii kulli waa baaba'een laakiin macalimiintu waxay u dhabar adeegeen howlaha adag ee ayaga oo dal- dalka iyo dadkaba la qabay dhibaatooyinka haysta haddana shaqooyinkooda ay u dhabar adeegeen wax badan ayay qabteen ayaan dhihi karaa wallaahi waa sax maanta waa maanta macalimiinta soomaaliyeed waa maalin weyn waxaa uga gudbayaa gabaygii allah u naxariistay gabayaagii weynaa xaaji aadan axmed asqaloox ee ahaa qiimaha baraha ee ka hadlaaya qiimaha uu baruhu u leeyahay waa gabaygii ka bilaabo jiray oday waayo aragan ahoo eyni weyn jira markaad oodka boodtahay sashigu waa in kaa maqane wixii dana abwaana gartay inima waa mooga inaan anigu idin waaniyaa oo umuur xaq ahe arday ay aqoonsada cilmiga aabka waa jahliye ijtihaada idinka horkay aradka soomaali akhlaaq xumo iska ogaada waad ku ambanaysaane ma aflaxo ilmaha caasiya edabta diidahay haddii aanu aqrin macalimiintu kuma uursame waa niman ammaan loo xumaan laga ilaashahay maantoo kale ayaa gudaha caasimadda magaalada muqdisho ee gobolada qaar loogu dabaaldegaa maalinta macalimiinta soomaaliyeed iyadoo haatan dabaaldega ka socdo qaybo ka mid ah gudaha dalka guddiga doorashooyinka dadbaneed dalka soomaaliya way bayooshaa iyana tirada xildhibaanada la dooraday gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadbaneed dalka mudane cumar maxamed cabdulle dhegey oo la hadlay warbaahintii weyba uu sheegay intii doorashada mankahoos iyo andareerta safayla gudoomiyagiisaas oo kale sheegay intii ilaa iyo hadda la dooraday boqol konto iyo shan xildhibaan oo labaatan ku mid ayuu iin hanraab intii doorashada manka kore la dooraday afartii saddex xubnood meelo doorashada manka hoosena la dooraday boqol tumi lama mudane gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadba abukaate cumar maxamed cabdulle dhegey iyo sheegeentiyo baaritaanka wadaan saasoo kalena musuq maasuq la sheegeentiyo sameeyeen aana ku mid ee xildhibaanada cusub ee ka guulaysadeen maxaa kaleeto aan rabnaa inaan la wadaagno ummadda soomaaliyeed in aan fursaddan annaga uga faa'iidaysanayno in doorashada guud ahaan dalka ka dhacday ay meel fiican marayso iyadoo oo tirada ee golaha shacabka ee dalka doorashadii dhacday ee loo doortay inay xildhibaano ka noqdaan ee golaha shacabka ay tiradoodu gaarayso boqol ee, laba iyo toban waxaa sidoo kale iyadana ah guul waan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan la wadaagno in labaatan ka mid ah ee boqol iyo laba iyo tobankaasi ay yihiin dumar ku guulaystay inay maaragtay doorashooyinka ku soo baxaan waxaa iyadana sidoo kale aan la wadaagaynaa dadka soomaaliyeed in afartan iyo saddex xildhibaan oo senataro ah ayagana loo doortay ee, aqalka sare marka laisku daro labadoodu inay noqonayaan ee, boqol konton iyo shan xildhibaan oo aqalka sare iyo golaha shacabka ah maanta inay dad rasmi ah oo la doortay ay yihiin beela caalamkayanka baaqdi madalla hogaamiyaalka qarangantiyo aboodiyon isticmaalan walku qobdaan waaniyonka ku hortagaan xadgudubyada iyo cadaalad darada ku dhex jaran hanaanka doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud iyo tacsiin dare qoysaska eheladii iyo shacabkii soomaaliyeed ee uusa ku dhammaday ilaah naxariisada xildhibaan daahir xaaji gele oo xalay ka dhammaday magaalada garooba madaxweynaha iyo weyba uusa inka dambeyn sheegay intii marxuum daahir uusa ku mid ay xildhibaanada cusub ee dhowaan la doorade waanu siiraayan kugu tuug intii jannatul fardowsi ilaahay ku waraabeen kuri yar oo tumi lama sano jar aye oon dartiis weyba uusan ka dhamaday deegaanka coodaale ee gobolka togdheer gudoomiyaha gobolka togdheer maxamed ibraahim aadan oo la hadal warbaahintii weyba uu sheegay intii abaaru weyn iyo ku jiran gobolka togdheer islamarkaadna xoolo isku dhaaba dadka bayoon dhammadahayaan oonga maxamed ibraahim jeesaasoo kale wayba uu sheegay inti kuri yar oo tum ilaa masana jar ah oo gaala jariusa oo meelasan ka dhammadi guddoomiygii sheegay intiiyo wadan dadaalo laga fadaha inti la ka caawin dadka sida wiigan saamaytay abaar ugaga saa madaxweyne dadkaa nagu soo waxaan abaarta noo raacaa culays nagaga yimid dadka nabadda ka soo guuray hadda ilaahay naxariistiidu horta waa sabi hadda waxaa laysoo sheegayaa labiyo toban jira oo geel baadidoon tegay oo meeshaynu berri us- u tegayno hadda ku geeriyoodo labiyo toban jir weeye geel buu baadi abaaro baahsan iyo ku jarta qaybo ku mid ah gobolada dalka soomaaliya oo baniya saamay saameyn weyn ku weeldhatay dadkii duunyadaba walgorodka kanool galmuduga iyo saraakiila maraykanka iyo waybaayo kulunku ku weeldhadeena arrintii dowladda maraykanka iyo kaduqayti magaalada gaalkacya odayaalka dhaqanka maamulka galmudug isaasoo kale saraakiil maraykan ee iyo kuwada hadaleen ciidankii galmudug ee dhowaan dowlada maraykanka iyo kadili deegaanka jeexding oo ka yaala duleedka magaalada gaalkacyo saraakiila maraykanka ee waybaayo sheeganaan tiyonghayna ciidankii iyo dileen shabaab laakiin yu hayeen maleeshi beeleeta ku jeeda deegaanada maamulka galmuduga kulanka uusa qaaday dhowr saacadood iyo markii uusa hadhamaaday wayba warbaahinta la hadalay suldaan cabdi naasir jaamac oo ku mid ee salaadiin deegaanka dowlad goboleedka galmuduga suldaankii wayba uu sheegay inti saraakiila maraykanka iyo kuwada hadaleen hantidii laka burburi weerarkii jeexdin isaasoo kale ciidankii laka dili wayba uu sheegay intiyoo karaji wiinin inti dowlada maraykanka iyo magdhow ku bii doonta dilkii iyo injeysidan ciidanka galmuduga wayba uu saasoo kale sheegay inti walguradka galmudug iyo hadhawaayeen qarashada dowlada maraykanka ee inti iyo dili ciidanka ku jeeda koonfurta gaalkacyo oo iyo shabaaban hayna dhacdadii ka dhacday jeclin oo askar maraykanka ka tirsan ay ku laayeen ama ku dileen ciidamo ka tirsan galmudug arrinkaa asaga ah oo dowlad gobolka galmudug madaxweynihiisa iyo odayaasha dhaqanka oo anigu aan ka mid ahaa aan xamar u tagnay sheer goonigooni aan kala galnay dhaqan ahaan markaan wada hadalnay safiirka iyo generaalka africom ciidanka la yihahdo maraykanka oo jabuuti saldhigooda yahay uu joogay dhacadaas marka ka wada hadalnay run ahaantii siin qadarin ay ka muuqata ayay nagu soo dhaweeyeen anagoo ka dareemaynay in arrinkaas uu maaragtay qalad yahay anagoo aan u cadaynay si fiican baan hadalkaas marka hore isugu afgaranay dhacdadu si u dhacdana waxay noo sheegeen inay baaritaan samaynayaan bisha october shanteeda ayay ahayd madaxweynaha iyo wasiiradiisana si waxay kulmeen isla lixda bisha hadalkaasina isku si ayuu maaragtay meel u wada maray deedna waxay soo saareen statement ay ku sheegayaan ku soo dhaweynayaan galmudug inay wada shaqeeyaan maamulka jubbaland iyo wayba uu sheegay intii walbarasho beeslaang ayo siiyo doonaan arday ha ku nagatay xiriir qaxootiga ee dhadhaaba wasiirka walbarashada maamulka jubbaland macal li maxamed oo la hadalay warbaahinta ayaa sheegay iyo wayba uu sheegay maamulka jubbaland intii subada qorsho walbarasho beeslaange oo lakasiyo yaalkii lakusheeni dhadhaab ee hadda ka sugan deegaanada jubbaland wayba sheegay qaxootiga hanaga intii haysata dhibaatooyinkii ku mid ayeen manglaan caafimaad darre iyo walbarasho laan balse wayba uu sheegay maamulka jubbaland intii uu iska hel saarow siday ciyaalkaasi un hele lahaayeen walbarasho beeslaange
waxaa la bilaabay hadda oo mersikoob oo mahadsan ay bilowday in ardada soo noqotay wixii iskuullada tegay in kharashkii iskuullada laga bixiyo ile iskuullada lacag baa laga qaadaa si buuxda oo lama wareegin wasaaraddu laakiin waan tirsanaynaa inaan mar dhow si buuxda oola wareeginana rajo fiican baan ka qabnaa ardada oo soo noqotay wixii isdiiwaan geliyo iskuullada iska diiwaan geliyey waxaa la goostay in laga bixiyo in laga bixiyo fiiga waana laga bixiyaa laakiin waxaad dhanka kale ka dareemaysaa haddii in laga bixiyo aad garatay la ogaaday waa guul laakiin haddana waxaa culays kale ka jiraa sideed iyo tobanka kun iyo waxaa la jira iyo dhowrka boqol ee la jirta ee kismaayo imaatay hooy meelay ku hoydaan male guryo ku filanna male
wuxuuta badan oo ha ku nagad ee xeryo dhadhaab ee dalka kenya iyo hadwaybayo ka suganyana deegaanada jubbaland haana soyon haysana nolol maalmeedka filan axmed maxamed cali oo haaya guddoomiga guddiga doorashooyinka madabanaan ee maamulka puntland iyo gekweyba uusa ka dhawaaqay intii uus isku casiri helkii uuse ku haaya maamulkaasa gudoomiyaga guddiga doorashooyinka madabanaan ee maamulka puntland axmed maxamed cali kismaayo lankasaw oo qoraal kooban uu saaga qori bartiis facebook ee weyba uusa ka sheegay intii uusa isku casiri xilkii guddoominimo saasoo kan madawiiraga puntland uusan aqbali codsigaasa axmed kismaayo hilkan hayi bilog inta dambeey weybana ku shaqeeyay arrimo ka salaysan sidii doorashada hor ee anka ka dhihi lahayd deegaanada puntland dhammaadka waqtiga xukuumadda hadda jarta warar kale ayay sheegaan antii is-asilaada axmed kismaayo laku yaabantiya qayb ku eta isfahan oo muddooyinkii inta dambeeyay dhexeeyo xubno guddiga uusa ka koobanye meel warkaasi ku kooyahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhugunsodyaala madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan iyo neetanka ku degay intii uu saman-an sii kornay ciidamadii ku qayb qaaday iskadaygii afgambi ee ku dhihi dalshay bilii juun ee sanadkan mar uusa aha ku tabi dalka usbakistan oo uusa kala hadali waryaalka ayaa sheegay intii uusa codsaday anti laahira askartii uusa ka tilmaamay han argagixisada ee arrintan yeela ku yaabantay master erdogan uusa ka hadal qaada kulunyo weeldhada doonaan xogayaga guud ee neeta oo ku qayb galayaan kulan gaanshaanbuurta neeta iyo ku weeldhada doonaan dalka turkiga hadiiye masaroor degaan sheegay inta turkiga uusa ku weecdo kora dadaalka uusanka kajara kumidnagdo kumidoga yurub taas bedelsan uusa ka biiri karo urur iyo kumidayn raashi shiino anka dambeyntiina hogaamiyaga dalka jarmalka angel merkel iyo saraakiil sarsare oo ku tirsan xisbiga iyo ku tirsantay aan sheegday intii mar afaraad iyo tartami doonta xeelka madaxtinimo dalka jarmalka sidii ay sheegday wakaalada wararka ee dalkaas angel merkel iyo la filahaya intiis rasmiyan ka dhawaaqda qorshagaasa hogaamiyaga dalka jarmalka angel merkel iyo doorashada guud ee dalkaas ku dhihi doonta sanadkan damb wey baa la tartamo doonee gabdho hogaamiyayaan xisbiga oo e xisbi si-eed ee aan ku horjeeda muslumiinta inkastoo eedlan dhale elsinyo siyaasadda angel merkel ee ka eedan qaxootiga hadda weyba weliya haysatee taageero wiina weybana doorashadan la filahayanti anagata toog kuduwantii hora maadaama wadanka jarmalka iyo guud ahaan qaaradda yurub iyo dhibaato ka haysata dadka galootiga ee warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkegi warkan weybaas asiin saarta islamarkaana tasiinkula dareer siyaasiyaan oo shukri ismaaciil axmede way banaan mahadnaga ee saabtoorka oo kala qayb qaatay faysal dhaa xuseen iyo dhugunsadayaal farsameeya inaan alaalanaanka warkan dhaaf raadiyo warsan dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed ireedan ku fiirsada koran inta warkan kaalnimada ereedanku kulmaana haddii ilaahay wiin raallo ku nagada way baasin ugu tabaana sidaas iyo nabadgelyo